ina lilahi waina ilayhi raajicuun ina lilahi waina ilayhi raajicuun waxaan rabaa dhammaan halka inaan tacsiyo ugu diro aniga oo ku hadlaya afka dowlad goboleedka jubbaland guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo dhammaan ehelkii uu ka baxay walaalkeen saciid ciise cabdi xaaji saciid allah u naxariisto oo caawa bacdil cishiya isagoo ka soo baxay masaajid ay dil ugu geysteen kooxaha arxaan laawayaasha ah ee shacabka soomaaliyeed dhiigooda banaystay ee har iyo habeen u taagan mar walba inay daadiyaan dhiigga muwaadiniinta soomaaliyeed een waxba galabsan xaaji saciid oon ognahay ummadda soomaaliyeed inuu ku ahaa nin qaali ah ganacsada ah samafalo ah mar walba u taagan ummadda horumarinteeda iyo dib usoo kabashadeeda ayay dil u geysteen waxaan leenahay ina lilah wa ina ilahi raajicuun sabr imaana allah naga siiyo dhammaanta iyaga insha allah bidna karim eelaamaha amniga dowlad goboleedka jubbaland waxay wadaan baaritaan lagu raad joogo kooxihii dhagraqabayaasha ahaa ee galay musiibada u geystay walaalkeen dhiigiisa dhulku ku daadiya isagoo on waxba ka galabsan waxaan rajaynaya insha allah bidna karim laamaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan in ay sharciga horkeenaan kooxihii dhagraqabayaasha ahaa gacantan ay kusoo dhigaan si looga jazeeyo waxa ay galabsadeen ummadda soomaaliyeed ay ka galabsadeen ninkaa walaalka masaakiinka ay dilka ugu geysteen isagana waxaan leeyahay kitaabkiisa midigta allah ha ka siiyo waa shahiid waan hubaa gacan ka xaq daran ayaa dishay waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa midigta ka siiyo